بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أبو بكر بن محمد شطى رحمه الله تعالى فصل في التيمم هذا متكني فصل فاصل مدوح كلا سارو في التيمم booraysiga ayuu u fasalaya booraysiga sharci ahaan waxaa la yidhaahaa waa iisaalu turaab lilwajhi walyadayn waa carrada in la gaarhsiiyo wejiga iyo labada gacmood bisharaa'ida makhsuusa iyadoo loo shardinayo shuruudo gaar ah oo sheekhu inoo sheegi doono raximahu اllahu tacaala wa huwa ruksat calى alasaxi muطlaqan booraysiguna waa ruksad ilaahay uuna siiyey subxaanahu wa tacaala ay sawaa'un kaana faqdu lmaa'i xisan aw sharcan biyaha weytadoodu ha noqoto xis ama sharcigaba ha lagu waayo wa min khasaa'isinaa booraysigu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ummadda nabigeenna lagu gaar yeelay sala allahu wasalam wabaaraka calayh oo ummadihii hore ma aysan lahaan jirin booraysiga wa mukhtasun bilwajhi walyadayn booraysiga waxaa lagu khaas yeelay wejiga iyo labada gacmood oo keli ah oo waxyaalaha ugu duwan yahay weysaqaadka waxa weeye weysaqaadka isaga waxaa la dhaqi jiray laba lugood wuxuu iska lahaa jiray masxi oo madaxa la masaxayo laakiin booraysigu isagu wuxuu khaas ku yahay wejiga iyo labada gacmood walow fi lxadathi alakbar xataa haddii qofku uu ka booraysanayo xadadkii weynaa waa janaabadii iyo wixii la mid a hadduu ka booraysanayo yacni ma dhahayo aniga dhanaa ciid ismarmarinayo aniga dhammaantay ayaa ciid ismarmarinaya ma dhahayee wejiga iyo labada gacmood bis wey ama xadath asqara ka boorayso ama xadadkii weynaa ka boorayso booraysi waa isku booraysi waa isku axkaam waa isku shuruud waa isku mawaadic meesha loo booraynayo waa wejiga iyo labada gacmood oo keli ah wa xikmatu mashruuciyatih xikmada loo jideeyey booraysiga waa ludfu اllahi tacaala bihadihi اlumma wa ixsaanuhu ilayha waa ilaahay ummaddan inuu u naxariistay oo u ixsaan sameeyey waliyajmaca laha fii cibaadatiha bayna turaab aladii huwa mabda'u iijaadiha wاlmaa aladii huwa sababu xayaatiha waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan uu u kulmiyo carradii oo marka horeba bini aadamka laga abuuray iyo biyihii oo sabab u ah nolosha bini aadamka wa ishcaaran dareensiin bianna haadihi alcibaada acni salaa sababu alxayaati alabadiya wasacaadati sarmadiya dareensiin haddana la dareensiinayo cibaadadan salaadu inay tahay sabab ay u tahay nolosha daa'imka ah nolosha daa'imka maxaa loola jeedaa waa nolosha jannada nolosha jannada ayaa waxaa la yidhaha alxayaatu abadiya nolol weligaa aada ku raaxaysanaysidu marka noloshaas jannada ayaa waxaa laysku baraarujin in salaadu ay sabab u tahay faslun fi tayamum walahu booraysigu wuxuu iska leeyahay asbaabun sababo marka horeba sababo keena in la booraysto ayuu leeyahay sababahaasina waa sababo saddex ah oo kitaabka noogu iman doona wa shuruudun shuruudna wuu leeyahay waa shuruud cashara toban shardi oo sheekhu noo sheegi doonana booraysigu uu iska leeyahy wa furuudun waajibaadna wuu leeyahy waajibaadkaas waxaa loola jeedaa bimacna alarkaan waa waajibaad shan ah waajibaad shan ah arkaanna waa laga cabbiraa waajibaadkaas shantaana wuu iska leeyahay booraysigu wa sunanun sunnooyinna wuu leeyahy waa sunan kahiira sunnooyin badan oo xisaab aan lagu soo koobin wa mubdilaatun waxyaalo buriyana wuu iska leeyahay mubdilaadkiisu waa halaada saddex arrimood oo booraysiga burinayana wuu iska leeyahay dhammaan guud ahaanba sheekha inoo faahfaahin doona raximahu llahu tacaala wuxuu bilaabay sheekhu sababaha marka horeba keena qofku inuu booraysto fa asbaabuhu asbaabu tayamumi booraysiga sababihiisu halaahatun saddex wey saddexdan sabab oo inoo soo socotaa sabab ka mid ah haddii qofku uusan helin ma booraysan karo hadduu booraystana booraysigiisu ma ansaxayo ilaa saddexdan sabab in la helo mooye sababka ugu horeeya faqdulmaa'i biyo weyntoodii wey qofku inuu biyo waayo waa u booraysan karaa xisan aragti ahaan ayuuba biyo u waayey biyoba maba arki karo maba haysto kaan lam yajidhu aslan asal ahaanba biyo wuu waayey ma helin ow xaala baynahu wa baynahu sabc ama biyihii wuu heli karaa laakiin bahala ka sokeeya dugaag maalan libaax oo kale ayaa biyihii ka sokeeyo biyihii ma aadi kartid aw sharcan ama biyihii wuxuu u waayey sharci ahaan biyihii waa haystaa wuu awoodi karaa laakiin sharcigaa u diidaya inuu biyaha isticmaalo bian wajada musabalan lishurb wuxuu helay biyo loo waqfay cabitaan biyo cabitaan loo waqfay ayuu helay oo biyo loogu talagalay dadka haraadsan oo ooman inay ka cabbaan biyo loogu talagalay oo waqafku nidaamkaa uu yahay ayuu helay haddii ma bannaana biyahaas oo kale inuu ku weyse qaato inuu ku weyse qaato ma bannaana waa booraysanaa markaa ow qad ixtiija ilayhi licadash ama biyihii waa yaallaan laakiin xayawaan muxtaram ah ayaa u ooman biyihii ow khaafa minhu xuduuda marad ama biyihii wuu haystaa laakiin wuxuu ka baqay in cudur ay u keenaan biyahan ow ziyaadatahu ziyaadata almarad ama wuxuu ka baqay cudurka haya inuu cudurkaasi ku sii ziyaado arrimahaas oo dhan waxay soo hoosgelayaan biyo weytadood faqdulmaa'i biyo weyntoodii biyo hadduu waayo qofku wuu booraysan sababka labaad walmaradu jiraw walmaradu jiradiiw waan godaynaa meeshaa waxaan leenahay walmaradu kitaabkan aniga uu hoos dhigay oo wuxuu yidhi walmaradi waa khalad sida saxda ah walmaradu in la godow maxaa yeele waxaan ku cadfaynaa faqdudaas godan faqdudaas godan ayaan ku cadfaynaa walmaradu jiradiiw qofkii biyo wuu haystaa laakiin wuu xanuunsan yahay oo biyaha hadduu isticmaalo wuxuu uga baqi xanuunkani inuu ku siyaado ama wuxuu uga baqiba in indhihii ay ka dhacaan ama araggii uu daciifo aladii yakhaafu fi lgaalibi macahu min isticmaali ilmaa calaa nafsin biyaha hadduu isticmaalo isagoo xanuunsanaya wuxuu ka baqay nafsadiisii kaljudriy furuq oo kale cudurkan furuqa la yidhaah oo kale acaadana allahu min dalik furuqaasaa ku dhacay ow calaa manfacati cudwin ama wuxuu uga baqaa xibin manfacadiisii inuu waayo ka naqsi samcin dhiguhu inay ka nusqaamaan oo kale aw daw'i caynin ama isha iftiinkeedu inuu ka yaraado ow bud-u ilbur-i ama raysashadu inay daahdo nabarkan raysiskiisu inuu daaho ow duhuuri shaynin faaxish ama calaamo foolxun inay ka soo dhalato fii cudwin daahir xibin muuqata in calaamad foolxuni uga soo dhalatuu ka baqay kalwejhi walyadayn warijlayn labadii gacmood oo kale labadii lugood oo kale wejigii hadduu biyahan uu isticmaalo in meeshii yacni calaamad foolxun nabarku uu sameeyo nabarku waa raysanaa laakiin calaamad foolxun iyo astaan foolxun inuu ku reebo ayuu ka baqay wa yucrafu daalika kaasna waxaa lagu garan karaa inuu calaamo xun reebayo nabarkani bitajriba in hadda ka hor lasoo tajribeeyey nabarkan oo qof intuu ku weyse qaatay oo biyo uu isticmaalay calaamo foolxun uu ku reebtay ow biakhdi cadli riwaayatin caarif ama qof caadil ah oo garanaya xanuunada waa la qabsan karaa oo dhahaya haddaad biyahan isticmaasho waxaa ka imanaya calaamad foolxun xibintaadii walmaradu jiradiiw sababka saddexaad ee loo booraysan karo walixtiyaaju isagana waan godaynaa hoos dhiggaasi khalad walixtiyaaju baahiw ilayhi ila almaa biyihii loo baahan yahay licadashi xayawaanin liajli cadashi xayawaan xayawaan oonkiisa dartiis loogu baahan yahay xayawaankaasoo muxtaramin ee la xushmeeyey aadamiyin aw hayri xayawaankaa biyaha u ooman ee u baahan ama ha noqdo bini aadam ama ha noqdo xayawaan kale sida arigii iyo geelii iyo loodii iyo wixii la mid a sababka saddexaad waxaa weeye oo loo booraysan karo biyihii waa yaallaan laakiin biyihii xayawaana u ooman xayawaan oo muxtaramee shareecadu ay ixtiraamtay ayaa u oomanoo u dhimanay biyihii guriga iyagoo kuu yaallaan ayaad iska booraysan xayawaankan muxtaramkaana waxaad siinee biyihii xayawaankaas muxtaramka ahi ha noqdo bini aadam haraadsan oo ooman ama ha noqdo xayawaan kale ixtiraam leh sida geeli arigii loodii iyo waxyaalihii kaleoo la midka ahaa saddexdaas sabab uun baa loo booraysan karaa qofku inuu biyo waayo inuu xanuunsan yahay in biyihii loo ooman yahay oo xayawaan muxtaramih u ooman yahay wa shuruuduhu wuxuu bilaabay haddana sheekhu shuruuddii booraysiga wa shuruuduhu shuruudu tayamumi booraysiga shuruuddiisii casharatun toban wey booraysigu wuxuu iska leeyahay toban shardi oo hal shardi oo ka mid ah hadduu kaa maqan yahay booraysigii uusan ansixayn an yakuuna waa inuu ahaado atayamum booraysigu waa inuu ahaado bituraabin caro caro waa inuu ahaado carradaasi midabkay doontaba ha yeelato caro madow caro guduud caro cad noocay doontaba ha noqoto waxaa shardi ah in cara yacni qofku uu ku booraysto maxaa yeeley ilaahay wuxuu leeyahay fatayamamuu saciidan طayiba caro daahira ku booraysta saciidkaas cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu ku fasiray bimacna turaab in loola jeedo oo caro loola jeedo walidaalika waa jiraan madaahibta sida xanafiyada iyo madhabkan xanaabilada iyo oo iyagu dhahaya saciidka waxaa loola jeedaa kullu maa sacada aw calaa cala alard wax walba oo dhilka ka sararaya oo dhulka ka saro mara ayaa loola jeedaa ay leeyihiin saciidka laakiin habka saxaabadu ay ku fasireen aayadda sida ibnu cabbaas oo kale waa in la shardinayo caro oo waxaan caro ahayn booraysigu uusan ku ansixayn derbiyadii aan lagu booraysan karin dhagaxdii aan lagu booraysan karin waxaan caro ahayn booraysigu inuusan ku ansixaynin an yakuuna booraysigu waa inuu ahaado bituraabin caro wa an yakuuna turaab caraduna waa inay ahaato daahiran mid daahir ah caradana waxaa shardiga nafsaddeeda aada ku booraysanayso caro daahira inay tahay waa shardi wa araada bihi sheekhu wuxuu ula jeedaa daahirka addahuur caro wax dahiri karta inay tahay waa shardi bidaliili qowlihi bacdu wa an laa yakuuna mustacmalan ayaa noo iman doona wa an laa yakuuna waa inuusan ahaanin turaabku caradu mustacmalan mid hore loo soo isticmaalay caro hadda ka hor lagu booraystay oo qof adiga kaa horreeyey uu soo isticmaalay oo uu ku booraystay waa inuusan ahayn haddii carrada markii horeba lagu soo booraystay oo markii hore qof intuu ku booraystay carradii wejigiisa ka daadanaysay meel gooniya ay ku soocantay carradaa mar labaad kuma booraysan kartid laakiin waxaa shardi ah almutanaahir wa tamayas carradu in wejiga markaad ku booraysanayso markay mustacmal noqonayso waa markii wejiga intay ka daadato gooni haddana ay u soocanto gooni ay u soocanto ayaa shardi ah ama wejigiiba ku taaltaallaaba middaa wejiga ku taalloo weli aan daadan iyada nafsaddeedu waa mustacmal waxay kale carradu mustacmal ku noqon kartaa maa tanaahara wa tamayasa carradii daadato wejiga ama xubnahaaga ka daadatay goonina u soocantay taas iyaduna waa mustacmal maxaa baxay waxaa baxay haddaysan gooni u soocmin oo maalan maro oo kale ayaa waxaa lagu soo shubay ama bac xoogaa carra ahaa lagu soo shubay carradaas xoogaaga carrada marada lagu soo shubay toban qofood iyo ka badan way ku booraysan karaan toban qofood iyo ka badan way ku booraysan karaan leanna waxaa weeye carradii wejigaaga ka daadanaysay markay mustacmal noqonayso waxaa shardi an yakuuna mutamayisan waa inuu gooni u soocmo amaa carradan kale hadduu ku dhex qasmo mustacmalnimadii waa ka bixi markaa mustacmal ma ah walidaalika marka toban qof iyo wax ka badan way ku booraysan karaan maro lagu shubay xoogaa carro ah wa an laa yakuuna waa inuusan ahaanin mustacmalan mid la isticmaalay waa inuusan ahaanin wa an laa yukhaalidahu turaabkaas carradaas waa inaysan qasin daqiiqun bur iyo wa naxwuhu naxwu daqiiq iyo burkaas wax la mid a budadii iyo burkii iyo wixii la midka ahaa waa in carradii aan lagu qasin oo daqiiqa waxaa la midka maxaa loola jeedaa ka jisin nuuraddii oo kale nuuraddii oo kale burkii oo kale budadii oo kale waa in qalla alkhaliid haba yaraado waxa ku qasmayee wax yarna waa inaysan ku qasnaanin ayaa shardi ah wa an yaqsidahu qofku waa inuu u qasdo turaabka carada inuu u qasdana waa shardi oo inuu u qasdo ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa in carradii adigu qasad ahaan aada ku soo qaadatid qasad ahaan inaad ku soo qaadatid waa shardi maxaa baxay dabayl oo kale adigoo doonaya inaad booraysato ayaa dabaylu wejigaagii waxay ku soo sayrtay ama ay ku soo firdhisay carro markaasaad waxaad tidhi ewelba waan u socdayo dabayshiiyaa ii soo dhowaysayo wejigii ii soo saartay carrada ee aan iska booraysto ma ansaxayso taas qasadkaaga inaad ku soo qaadato waa shardi qasadkaaga inaad ku soo qaadato shardi wey wa an yamsaxa waa inuu shaksigu masaxo wajhahu wa yadayhi wejigiisa iyo labada gacmood waa inuu masaxo bidarbatayni laba garaacid waa inuu ku masaxo waxaa kaloo shardi ah laba goor carrada inaad soo qaadatid waa shard darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadayn hal darbana wejigaa iska leh darbada kalena waxaa iska leh labada gacmood labadaa goor carrada inaad soo qaadatid waa laga maarmaan wa an yuziila anajaasata nijaasta waa inuu zuuliyo awalan marka hore nijaasta inuu iska zuuliyo waa shardi haddii nijaasadii maalan nijaasadii uusan iska zuulin oo jirkiisa meel ka mid ah nijaasa ay ku taallo booraysigii ma ansaxayo marka see la yeeli dee qofkii biyaba ma haystee see nijaaso isaga zuuliya haddii tusaale ahaan meeshu meel biyo la-aana ay tahay korkiisiina uu nijaasaysan yahay see u booraysanaa qofkaas haddii suurtogeli weyso in biyo laysaga mayro qofku uu waayo booraysigaasi waa iska ansixi sida raajixa oo ibnu xajar ulhaytami isagu uu rajaxay booraysigu waa ansixi laakiin hadhow salaadda inaad soo celiso ayaa waajib kugu noqonaya haddii biyo aad isaga zuuliso nijaasada aada weyso waa iska booraysanee booraysiga waa ansixi sida uu rajaxay ibnu xajar alhaytami salaadaasna inaad soo celiso ayaa waajib kugu noqonaya laakiin sheekhan la yidhaha shihaabuddiin arrimli isagu wuxuu leeyahay qofku haddii meel jirkiisa ka mida uu ka nijaasaysan yahay biyo nijaasadaa uu isaga zuuliyana uu waayo wuxuu noqonaa ka faaqidi dahureyn qof biyana waayey carrana waayey xukumkeedoo kale uu noqonaa uu ku leeyahay shihaabudiin rimli qofkaasi muxuu samayn jiray sidiisuu isaga tukan jiray marka rimligu isagu wuxuu leeyahay sidiisaa la ysaga tukado marba haddii nijaaso meeshii jirkii ku taallo biyo aada isaga suulisana aada u weyso sidaada isaga tuko ixtiraaman lilwaqti adigoo wakhtiga xushmaynaya un sidaada isaga tuko salaadaasna soo celi ayuu ku leeyahay laakiin qowlka ibnu xajar ayaa raajixa oo qofku hadduu biyo waayo yacni waa iska booraysanaa salaaddiisiina sidaasay saxiix ku tahay laakinahu yuciidu salaa laakiin salaadda inuu dib u celiyo maadaama yacni korkiisii uu nijaasaysan yahay inuu dib u soo celiyo ayaa waajib ku noqonaysa wa an yusiila waa inuu suuliyo annijaasata nijaasada awalan marka horeba waa inuu nijaasada iska suuliyo wa an yajtahida waa inuu dadaalo fi lqiblati qiblada waa inuu ku dadaalo yacni wa an yajtahida fi lqibla maxaa loola jeeda hadalkan shardigani wuxuu u yaallaa almutaxayir fi lqibla shardigan yuu u yaallaa almutaxayir fi lqibla shardigan wuxuu u yaallaa qof qibladii ku jahwareersan oo maalan waa qof musaafir oo jahwareeray wuxuu leeyahay qibladii ma bari iga xigtaa ma koonfuri iga xigtaa ma waqooyi iga xigtaa waa jahwareersan yahay ibnu xajar alhaytami markaasoo kale wuxuu leeyahay waxaa shardi ah marka hore horta iska hubi qibladii intaadan booraysan intaadan booraysan waxaa shardi u leeyahay qiblada itijaaheedii soo hel qibladii markaad ku dadaasho tiri alla ilaah waa dhinacan qibladii iga xigtaa markaa kabacdiu ku leeyahay sheekhu boorayso laakiin shardigaasi waa daciif shardigaas waxaa weeye safiinahana waan ku soo qaadanay shardigaasi waa daciif qofku intuu booraysto markaa kabacdi qibladii wuu baadigoobi karaa markuu booraysto kabacdi qibladii wuu baadigoobi karaaho wuu ku ijtihaadi karaa shardiganna ulajeeda ahaanba isagoo xataa daciifa wuxuu u yaallaa almutaxayir fi lqibla qof marka horeba jahwareersan u yaallaa oo qibladii garan la amaa qofkii maalan ku booraysanaya meel masaajidda iyo maxaariibta muslimiintu ay yaallaan qof ku booraysanaya sida magaalada muqdisho oo kale dee muxuuba qiblaba raadiyaaba meeshan mixraabku isaga jeedaaba qiblo waa dadaalba ma imanayo markaas dadaalba markaas maba imanaye mixraabuuba u jeedaaba maxaaba wa an yajtahida shardigaasi maba imanayo markaas wa an yajtahida fi lqibla goormay iman almutaxayir fi lqibla waa qof musaafira meel qibla ka xigtana aan garanaynin markaas way marka uu leeyahay ibnu xajar waa shardi wa an yajtahida fi lqibla wa an yakuuna waa inuu ahaado shaksigu yatayamamu mid booraysanaya waa inuu ahaado wa an yakuuna shaksigu waa inuu ahaado yatayamamu mid booraysanaya waa inuu ahaado sharaxan sidaasuu qoray laakiin waxaa habboon wa an yakuuna tayamumu inaan akrino wa an yakuuna tayamumu sida hoos uu ka qorayaa saxa wa an yakuuna tayamumu booraysigu waa inuu ahaado bacda dukhuuli اlwaqti waktiga geliddiisa ka bacdi waa in la booraysto shardigu saacaddan oo kale qofku uma sii booraysan karo makrib salaadda makhribo weli aan la gaarin saacaddan aan usii booraysan hadduu yidhaaho ma ansaxayso maxaa yeelay booraysigu waa daruuro waxa booraysiga keenaya waa acdaar cudurdaar iyo daruura kuu keenay cudurdaarkii waxaaba dhici kartaba markii maqhribkii la gaaro inuu cudurkii kaa zuulo ayaaba dhici karta marka saacaddan maxaad booraysi usii hormarin wa an yatayamama qofku waa inuu booraysto likulli fariida waajib kasta waa inuu u booraysto maqhribkii waa u booraysan cishihii waa u booraysan duhurkii waa u booraysan xataa hadduu kuu dhowran yahay booraysigii xataa hadduu kuu dhowran yahay waajibba hadduu yahay laba waajib hal booraysi laguma tukan karo xataa haddii qofku xaaji uu yahay oo uu doonayo intuu tusaale ahaan biyo waayo uu doonayo maalan dawaafkii waajibka ahaa intuu ku soo dawaafay booraysiga wuu booraystay dawaafkii waajibka ahaa yuu yacni booraysigaas uu ku sameeyey hadda waxaa la gaaray wakhtigii salaadda waa inaad mar labaad haddana booraysatid maxaa yeelay booraysiga waxaad ku soo samaysay waajib ayaad ku samaysay oo dawaafkii waajibka ahaa hadhow xilliga salaadda haddii la gaarana waa inaad mar kale booraysatid maxaa yeelay laba waajib ha noqdo waajib dawaafa ha noqdo waajib salaada laguma samayn karo laba waajib hal booraysi oo keli ah wa an yatayamama qofku waa inuu u booraysto likulli fariida waajib kasta waa inuu u booraysto wa furuuduhu halkaasuu sheekhu wuxuu uga baxay shuruuddii booraysiga ee tobanka ahayd halkanna sheekhu wuxuu ka gudageli waajibaadka wa furuuduhu furuudu tayamum booraysiga waajibaadkiisii waajibaadkan waxaa loola jeedaa bimacnaa arkaan bimacnaa arkaana loola jeedaa waajibaadkiisu khamsatun shanw alawalu kan ugu horeeya naqlu turaabi carrada soo guurinteedii wey carrada qofku inuu soo guuriyo oo uu soo qaato waa laga maarmaan haddii carradii qofku uusanba soo guurin oo maalan soo guurinba aan lahayn oo dabayl oo kale dabaylaa carradii wejiga uga sayrtay markaasuu yidhi waaba u socday saasuu ku booraystay ma ansaxayo inaad soo qaadato carrada aad soo guuriso waa waajib athaani waajibka labaad niyatu listibaaxati bannaysiga niyeysigiisii wey linaxwi salaati salaad wixii la mida in la bannaysto in la niyeysto waa waajib waajibka labaad qofku inuu niyeysto salaad inuu bannaysanayo oo booraysigan maxaad u niyeysane inaad salaad iyo wixii la mid ah aada ku booraysanayo salaad iyo wixii la mid ah aada ku bannaysanayso marka salaadda waxaa la midka maxaa loola jeedaa naxwi salaa salaadda waxaa la midka maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa dawaafkii oo kale musxafka taabashadiisii oo kale kuwaasaa loola jeeda waa wax walba ee waajiba ee u baahan in loo booraysto maalan dawaafka oo kale inaad ku bannaysanayso musxafka taabashadiisa inaad ku bannaysanayso salaaddii tukashadeedii inaad ku bannaysanayso waajib uun inaad ku bannaysanayso waa inaad niyeysato marka istibaaxa maadaama la yidhi istibaaxa haddii la yidhi waxaan bannaanayn oon ansixaynin inuu qofku booraysiga uu u niyeysto rafca alxadath oo maalan markuu booraysanayo wuxuu yidhi naweytu rafca alxadath booraysiga waxaan u niyeystay weesela'aantii inaan iska kor yeelo oo xadaثu اlasqarkii inaan iska kor yeelo ayaan u niyeystu yidhi ma ansaxayso lianna tayamum ruksatun wa daruura laa yarfacu alxadath tayamumku waa wax daciif oo xadadka ma kor yeeli karo laakiin wuxuu kuu bannayn karaa inaad salaad ku tukatid ama kacbadii aad ku dawaaftid ama musxafka qur-aanka aad ku taabatid ayuu kuu bannayn karaa waa daciif isagu xadadkii ma kor yeeli karo wa maxaluhaa maxalu niyati niyadaas maxalkeedu goormo weeye marka la niyeysanayo istibaaxatu salaa salaadan ku bannaysan markuu leeyahay goormo weeye wa maxaluhaa niyadaas booska lagula imanayo cinda naqli turaabi carrada soo guurinteeda agteeda wey markaad carrada soo qaadanaysid markaas wey markaad niyada la imaanaysid carrada markaad soo qaadanaysid ayaad niyada la iman laakiin markii wejiga la masaxayana wejiga markii la masaxayay niyada lalama imanayo miya taasuu sheekhu ka hadlo wuxuu ku yidhi wayajibu waxaa waajibaya istidaamatuhaa istidaamatu niya niyada daa'im noqoshadeeduna waa waajib ilaa masxi shayin ilaa shay masixiddiisa laga gaaro shaygaasoo min alwajhi ee wejiga ka mida ilaa wejiga qayb ka mida aad ka masaxdidna in niyadii weli qalbigaaga aad ku hayso oy daa'im noqoto waa waajib goormo wey marka marka ay daa'im noqonayso waa soo guurintii carrada markaad soo guurinaysay soo qaadanaysay ilaa wejiga aad ka masaxaysay intaas niyadu qalbigaaga inay daa'im ku noqoto waa waajib haddii niyadii qalbigaaga ay ka baxdo maalan markaad carrada soo qaadanaysay niyadii way joogtay markii wejiga aad masaxaysana niyadii meesha way ka maqneed ma ansaxayso booraysigaasi ma ansaxayo athaaliثu midka saddexaad masxu lwejhi wejiga masixitaankiisii wey wejiga in la masaxana waa waajib ay iisaalu turaabi ilayhi waxaa loola jeedaa carrada in la gaarsiiyo wejiga walow bikhirqatinba ha lagu masaxo calal waa liqowlihi tacaala famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum labadaasuu ilaahay shardi ka dhigay wejiga iyo gacmaha bis wejiga iyo gacmaha bis wey wax booraysiga loogu isticmaalay alraabicu midka afaraad masxu lyadayni labada gacmood masixitaankoodii wey macalmirfiqayni labada anqow labada xusul micigooda lala qabo masxulyadayni labada gacmood masixitaankoodii wey macalmirfiqayni labada xusul micigooda lala qabo la masaxo ilaa xusullada ayaa waajiba labada gacmood marka aad u booraynaysid ilaa xusulladaas ayaa waajiba wixii xusilka yacni ka sii dheeraad ah waa sunno laakiin waajibku wuxuu ku sinan yahay ilaa mirfiqa alkhaamisu kan shanaad altartiibu tartiibin bayna almasxatayn labada masax dhexdooda in la kala tartiibiyo waa waajib labada masax maxaa loola jeedaa masaxa wejiga iyo masaxa labada gacmood inaad kala tartiibiso oo tartiibinta ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa inaad masaxa wejiga hormariso wejigii markaad soo masaxdid markaa kabacdi waa inaad labada gacmood aada masaxdid haddana maxaa la diidan yahay marka waxaa la diidan yahay waxaa weeye marka hore waxaad bilowday gacmihii gacmihii aad masaxday waxaad ugu daba marisay wejigii ma ansaxayso taas leanna waxaad ka tagtay waajibkii ahaa tartiibka wa sunanuhu halkaasna waxaa noogu dhammaaday waajibaadkii afarta ahaa oo booraysigu uu iska leeyahay waxaanu gelaynaa marka sunnooyinkii wa sunanuhu sunanu tayamumi booraysiga sunnooyinkiisii altasmiyatu ilaah magacaabidu awalahu awala tayamum booraysiga bilowgiisa waa inuu qofku bismi illaahi araxmaani araxiim inuu yidhaaho waa sunno bisinka inuu ku bilaabo sida wasaqaadkaba loo sunnaynayay in bisinka lagu bilaabo sunno wey watayaamunu midigaysigii wey waxaa kaloo sunno ah in midigta laga hormariyo bidixda tusaale ahaan labadaada gacmood markaad u booraynaysid gacanta midigtaaha sunno ah inaad marka hore bilowdid markaa kabacdina bidixda aada ugu dabamarisid wa takhfiifu algubaari boorka fududayntiisii ayaa haddana la sunnayn lilitibaaca loo deliishan nabigeena lagu raaci sala allahu calayhi wasalam oo boorka see loo fududayn habka loo fududaynayo waxaa weeye markii carradii gacmahaaga sidaa aada ugu soo masaxday waxaa weeye waxaad isku garaaci labada dahri labada yacni labada calacalood dhabarkooda labada calacalood dhabarkooda ayaa sidan isugu garaaci si carrada aada u fududayso oo carro badan aysan wejigii kaaga hallaabin carradiiyo fudud ayaad wejiga marsan marka wa mubdilaatuhu waxaanu gelaynaa haddana waxyaalaha buriya booraysigii waajibaadkiisii shuruuddiisii sunnooyinkiisii waanu soo ogaanay haddana waxaanu ogaanaynaa waxyaalaha burin kara booraysiga wa mubdilaatuhu mubdilaatu tayamumi booraysiga waxyaalaha buriya halaaatun saddex wey alأwalu kan hore maa iladii kii weeye abdala buriya alwuduu'a wixii horta weesada burin jiray nawaaqid اlwuduu waxyaalihii weesada burin jiray dhammaantood waxay burinayaan booraysiga leanna booraysigu uu ka daciifsan yahay weesada maadaama isagu weesada uu ka daciifsan yahay wixii weesada burin jiray booraysigana way buriyaan athaani midka labaad oo booraysiga burinaya alriddatu diinka bixidu walciyaadu biاllah acaadana allahu tacaala waman tuxiidu bihi shafaqatu quluubina minha bimanihi wa karamihi wa jaahi xabiibihi sala allahu calayh wasalam wa hiya riddadu alkufru gaaloobid weeye bacda alislaam qofkii asagoo muslim ah waa inuu gaaloobaa loola jeeda acaadana allahu min dalik fatabdulu way buri yacni tayamumkii fii ahnaa'ihi ana yacni dhexdiisiiba ku buri wa jamiicuhu dhammaantiisna wuu buri bacda faraaqihi booraysiga markii laga faaruq noqdo kabacdi liannahu booraysigu liistibaaxati salaa waxaa lagu talagalay salaad in lagu bannaysto wa hiya muntafiyatun macaha maca ridda salaadiina ma suurto gelayso qofkiiyo murtad noqday bikhilaafi alwuduu'i waalgusli laakin tabdulu niyatuhumaa fayajibu tajdiiduha athaalidu midka saddexaad oo booraysigii burinaya zawaalu lcudri cudurdaarkii zuulitaankiisii wey cudurdaarkii markii horeba keenay inaad booraysato waa inuu cudurdaarkii kaa zuulo cudurdaarkii hadduu kaa zuulo booraysigii wuu buray tusaale ahaan qofkii ewel wuu xanuunsanaa oo sababku yacni u booraystay wuxuu ahaa xanuun dartiis ilaahay aaba caafiyeba ilaahay ayaa markaas caafiyey ama qofkii maalan wuxuu u booraystay biyo la-aan uu u booraystay biyihiiyuu helay biyihii hadduu helay booraysigii markaas wuu ka buray walow xataa tawahum ba allah ka dhigo malaba allah ka dhigo oo maalan dad jamaaca ahoo soo socda ayaad aragtay markaasaad qalbiga waxaa kaaga soo dhacay jamaacadaasi amay wadaan haan biyo ah haan biyo ah amay wadaan ayaa qalbiga kaaga soo dhacay markii horena sababka aad u booraysatay wuxuu ahaa faqdulmaa biyo weyto haddiiba qalbiga ay kaa soo gashay qoladaasi amay biyo wadaan booraysigii wuu buray wاhaaliثu min almubdilaat zawaalu اlcudri cudurka zuulitaankiisii wey cudurkaasoo almutaqadimi hormaray almubiixi banaynayey litayamumi booraysiga wa zawaaluhu cudurka zuulidiisu yakuunu wuxuu ahaanaa biru'yati اlmaa in biyihii la arkay oo qofku biyo uu arkay ay bilcilmi biwujuudih inuu ogaado in meesha biyo laga helayo in lam yakfihi liطahaaratihi hadduusan ku filayn qofka dahaaradiisii wa tawahumihi malayntiisii wey in biyo uu maleeyo ka an ra'aa wuxuu arkay saraaban dhalanteed ow jamaacatan ama dad jamaacahu arkay jawasa wuxuu banneeyey an yakuuna macahum jamaacada micigooda maa-un in biyo yahay bilaa xaa'ilin biyahaasna wax kuu diidayo cadow kuu diidayo ama dugaa kuu diidayo u dhexeeyaana ma jiro dee booraysigii wuu kaa buray marba haddaad istiraaho meeshan biyaad ka heli lahayd allah subxaana wa tacaala